bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaadayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaan awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa sabtiya xad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha maarsa sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono faahfaahina ka soo baxayo dagaallo xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuna dhex maray ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa somalilan haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahinta dagaalada maanta dhacay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay dagaaladaas iyo maamulka somalilan oo war ka soo saaray dagaalada ka dhacay magaalada laascaanood kuna eedeeyey inay weerar ku soo qaadeen maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo koox ay sheegeen inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda magaalada laascaanood iyo weliba dagaaladii maanta ka dhacay somalilan warka ay ka soo saartay iyo xaalka oo caawa degan qodobada kale aan idiin soo gudbin doono aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo si adag kaga hadlay dagaalada magaalada laascaanood sheegana in dowladdu aanay indhaha ka daboolan doonin xaqiiqda ka jirta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlayo qodobadeena kale caawa waxaa ka mid noqon doono guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo maanta soo xiray kalfadhigii labaad ee mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kana hadlay muddada uu kalfadhigan u furnaa waxyaabihii u qabsoomay xildhibaanada golaha shacabka haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekh aadan madoobe oo arrimahaasi ka hadlayo qodobadeena kale caawa waxaa ka mid noqon doono taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo kormeeray hogaanka booliiska iyo qeybta nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada oo si adag kaga hadlay dilalka had iyo goor hale ciidamada dowladda gaar ahaan booliisku ay u geystaan dadka shacabka ah iyo ciidamada isticmaala maandooriyaha ee ku sugan jegboyntiyada wadooyinka caasimadda muqdisho haddaba muxuu taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ka yidhaahda arrimaha waan idiin soo gudbin doonaa islamida waxaan idinla wadaagi doonaa guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland oo shaaciyey wadarta guud liiska horudhaca ah ee diiwaangelinta codbixiyaasha gobolada iyo degmooyinka puntland oo ay diiwaangeliyeen caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa xubnaha guddigaas oo arrimahaasi ka hadlayo islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada jubbaland oo weerar ku qaaday madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe si adagna kaga hadlay doorashooyinka jubbaland iyo muddo kordhintii dhowaan uu meel marsaday madaxweynaha jubbaland axmed madoobe caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxay nagu soo korray intaynu wareegka ku guda jirno ayaad caawa barnaamijkeena kaga boga doontaan farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ayaa laga rabaa
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay sagaal hal dhibic shan megaartis oo ay naga maqli karaan intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo fmku gaaro waxaynu u gudageli doonaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga caawa waxaanu ku bilaabi doonaa wararka la xiriira xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo caawa degan kadib dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay halkaasi una dhexeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa ciidamada deegaanka islamarkaasina la magacbaxay ciidamada dib u xoreynta gobolada c c dagaaladan oo soo bilowday aroornimadii hore ee saakay xilliga salaada subax kadib ayaa la sheegay inay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac waxaana dagaaladan ay dhex mareen ciidamada somalilan iyo kuwa xoogaga deegaanka waxay yimaadeen eh, sida la sheegay kadib markii ciidamada somalilan weerar markaa eh, laba jiha ay ku qaadeen gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo ay isku horimaad markaasi saacado qaato uu ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa ciidamada deegaanka dagaaladan oo muddo saacadaha socday ayaa labada dhinacba waxay soo bandhigeen guulo ay ka gaareen dagaalada iyagoo midba uu sheegtay inuu dagaalku uu dhinaca kale uu kaga guulaystay islamarkaasina dhimasho iyo dhaawacyo markaasi ay gaarsiiyeen inkastoo aanan lahaynin xogta rasmiga ah ee ku aadan intay la eg tahay tirada khasaaraha ee soo kala gaaray dhinacyada diriiray hase yeeshee waxaa lasoo warinayaa in labada dhinac ay ku dagaalameen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maanta uu khasaare baaxad leh uu gaaray dagaalkan maanta magaalada laascaanood uu ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ee magaaladaas ku sugan ayaa waxa ay soo bandhigeen iyaguna ee, marka la eego labada dhinacba sida ay sheegeen askar iyo saraakiil oo ay dagaalku ay ku qabteen waxaana dhinacyadu ay tilmaameen in dagaalka maanta dhacay gaar ahaan ee, somalilan waxa ay sheegtay inay soo weerareen sida hadalka ay u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa puntland iyo kooxay ugu yeereen ee, inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab warka somalilan waxaa lagu sheegay in dagaalkii maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka dhacay iyaga weerarka lagu soo qaaday islamarkaasina ay ka hortageen weerarkan ay soo qaadeen ciidamadan ee puntland ka tirsan siday hadalka u dhigeen islamarkaasina iyaga weerarka ku soo qaaday waxaa dhinaca kale iyaguna eh, marka la eego eh, war ka soo saaray dagaalkan magaalada laascaanood ka dhacayo eh, gu- xubno ka mid ah isimada ku sugan magaaladaas waxa ay sheegeen iyaguna in magaalada laascaanood saakay duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada somalilan siday hadalka u dhigeen iyagoo tilmaamay in eh, weerarkan ciidamada somalilan ay soo qaadeen ay ka hortageen haddaba xubnaha somalilan u hadlay ee faahfaahinta ka bixiya dagaalka maanta ee maamulka somalilan ah ee dagaalkan saakay soo gaaray ilaa iyo galabnimadii maanta waxaa ka mid ah saraakiil ciidan oo ee somalilan u hadlay iyagoo sheegay in dagaalka maanta guulo ay ka gaareen war-saxaafadeed kooban oo markaasi somalilan ay soo saartana waxaa lagu yidhi kooxaha hubanta ay isugu jira ciidamada maamulka puntland soomaaliya iyo argagixiso iyo kuwa nabaadiyada ay ku sugan laascaanood ayaa saakay markaasi afarta iyo qadar soddon daqiiqo ah oo aroornimo weerar ku soo qaaday fadhigii ciidamada somalilan ay ku lahaayeen dhinaca magaalada laascaanood waxaana ay ciidamada somalilan si adag isaga difaaceen weerarka ay soo qaadeen kooxahan huwanta ah ee uu hogaaminayso puntland iyadoo marnaba ciidamada qaranka aanu markaasi weerar ahayn ayaa lagu yidhaahday warka somalilan war-saxaafadeedka ay soo saartay iyagoo sheegay inay ilaalinayaan xabad joojintii xukuumadda ay ku dhawaaqday markaasi tiro dhowr jeer ah balse waxaa muuqato in xabajoojintaasi ay waa horey burburtay dagaaladuna ay sii socdaan mas-uuliyiinta ee markaasi somalilan u hadlay waxaa ka mid ah afhayeenka ciidamada militariga somalilan oo maanta warbaahinta ka soo muuqday waxa uu eh, sheegay in dagaalka maanta guule ay ka gaareen waxaa xigi doona xubno ka mid ah eh, guddiga s c khaatuma oo afhayeenkooda u hadlayo islamarkaasina iyaguna dhinacooda ka warbixinayaan dagaalka ugu horeyn waxaad maqli doontaan dariska ciidanka somalilan gaar ahaan afhayeenka ciidamada militariga somalilan oo hadlayo waxaa xigi doono dhinaca kale gudiyada s c khaatuma afhayeen u hadlay
sideed iyo tobanka bisha saddexaad labada kun iyo saddex iyo labaatan waxaan halkan kaga hadlayaa dagaal saaka abbaara afartii iyo toban mirir ka bilaabmay deegaanka fadhiisinada ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ku leeyahay gobolka sool magaalo madaxdiisa laascaanood nawaaxigeeda iyo taliska gooja cadde dagaalkaasoo aynu soo weerareen puntland iyo sidaannu horeba u sheegnay ciidamadii isugu jiray deegaanka iyo al-shabaab ee ka dagaalamayay laascanood waxaa markhaati madoona inay toos noo soo weerareen ciidamada puntland halkaa waxaan ku hayaa liis afar iyo toban qofa afar iyo tobankaa af- afar qof mooyaane tobanka kaleba waxay sheegteen qabiilada kala duwan ee majeerteen qaarkood waa saraakiil sare gaashaanlayaal taliya guutayaale baa ku jiray kornaylo maxaabiis aanu gacanta ku hayno weeyaan aanu soo bandhigi doono haddii allah awoodda la ogolaado liiskoodina waa kaa waa la dhigi doonaa warbaahinta mid waliba halkuu ka tirsan yahay ciidanku ka tirsanaa iyo qoladiisuba halkaasay ku caddahay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin sidii caadada u ahayd ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan guulihii uu ka soo hoyn jiray goobaha dagaalka ayuu ka soo hooyey wuu jebiyey afkay goosteen kabahay xagga dambe ka tuureen hubkoodii iyo saanadoodiiba waanu la hadhnay ugu yaraan labaatan biikeen baa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan kala hadhay laba baabuur oo teknika buu kala hadhay oo jiib iyo dhashiikaa sidaa ku aragteen aa ku arki doontaan warbaahinta oo maxay ahayd aanu aanu soo gelin doono intaba iminku ay saacadu tahay koob iyo tobankii duhurnimo oo ku dhow labiyo tobankii ku dhowaad ah ayaa dagaalku joogsaday weli teelteel baa sii socda laakiin way jabeen sidii caadada wahayd bay awalba u jabi jireen intay ciidanka qaranka soo doontaan ayay maantana u jabeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee adag ee derbiga ah ee ku filan difaaciisa iyo ciddii soo weerartay inay afka jebiyaan sidii caadada wahayd afkay jebiyeen waanay jebin doonaan wixii soo doonta waxaan ku soo gebagabeynayaa bulshada reer somalilan ee jecel ciidankooda waxaan ugu bishaaraynaynaa dagaalkaasoo muddadaa dheer socday inaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ku guulaystay kuna guulaysan doono weligiina guulaysanayo allaha boqorkiina uu guusha siinayo mar walba cadowga Som- cadowga ciidanka qaranka somalilan ama cadowga somalilan ah markay ciidankooda soo doontaan ay kabaa xagga dambe ka tuurayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه ساكا oo sabti ah taariikhdu ayna taariikhduna ay tahay 18 bishii saddexaad ee waxa halkan aan rabnaa inaan warbixin kooban kaga soo saarno ee dagaalka ka socda magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda ee shalay galab markii ah, ah, bacda casarkii waxay soo bilaabeen jamhadda SNM-ta ee looga taliyo gobolada waqooyi waxay soo bilaabeen ee duqaymo iyo dagaal ay teergaraynayaan inay ku soo galaan eh, magaalada koonayaasheeda Eh, gabalku markuu u kala dhacay oo ay habeen noqotay halkaasaa lagu kala joogsaday xalay saddexdii habeennimo markay ahayd waxay ka soo galeen ay damceen inay ka soo galaan magaalada dhinaca bari eh, halkaa dagaalkii ka bilowday eh, ilaa iyo haddeer wuu socdaa wuxuuna ku faafay magaalada daafaheeda oo dhan waxaanu leenahay eh, waxa ka dhacay magaalada oo ay sameeyeen jamhadda snm iyagaa ifiya akhiraba mas-uulka ah annagu waxaanu ixtiraamaynay xabad joojintii iyo xalkii laga raadinayey in nabadgelyo lagu soo dabaalo deegaanka laakiin sida caadada u ah wanaagga iyo nabaddu ma anfacdo gobollada waqooyi Eh, maamulka halkaa ka jira ee weerarka soo qaaday oo haddana soo jeedinaya eedeymaha uu leeyahay cid baa isoo weerartay magacyada kala bedelanna u bixinaya Eh, waxaanu leenahay waxa ay ka hadlayaan oo ay sheegayaan ama eedaynta ay xka- ay- ay dusha ka saarayaan eh, dhinacayaga waxa le wax ka jiraa ma jiraan annagu huwan ma nihin argagixisana ma nihin nabaddiidna ma nihin cidda nabadda diidaysa waa la yaqaanaa cidda argagixisadaana waa la yaqaanaa intuba waxay ku kooban yihiin maamulka ka taliya gobolada waqooyi ee uu madaxda u yahay muuse biixi waxaanu leenahay eh, ninbaa waxaa la yidhi dooro isagoo cunto cunto laba nin cunto kala boobeen baa la yidhi dooro dabeedna intii afka ugu jirtay buu laqay war dooratay ord iska teg buu yidhi waa doorateen xumaantaa doorateen waxaad ka heshaan cidna waxa ka siinina adduunka waxaanu u sheegaynaa iyo caalamka annaga waxaa naga dhab ahayd sidii aanu u aqbalay xabad joojinta iyada oo dhibkana dul saaran la og yahay ixtiraamka aanu u muujinay caalamka iyo cid kasta oo nabadda raadinaysay eh, waa cid weliba waa og tahay waan ugu talagalnay maanta inay sidaas no- noqonaysana waa ogeyn Eh, haddana waxaanu di- naftayada iyo maalkayagaba inaanu difaacno aanu diyaar u nahay horena ugu ahayn haddana aanu diyaar u noqon doonaa wixii ka soo kordha oo intaa ku- intaa ka bedelan oo khasaaraha ay geysteena oo aanu ka ognahay duqaymaha een, xaddhaafka ah oo lagu beegsaday meelaha goobaha caafimaadka sida cusbitaallada oo ay u geysteen dhaawacyo fara badan saaka dhibaato badanna dadkii ka shaqaynayey bahda caafimaadkana ay dhibaato ugu geysteen iyagana waanu soo bandhigi doonaa Eh, insha allah waxaan rajaynaynaa eh, eh, inay guuldarro kala tegi doonaan doorashada ay doorteenna way ku khasaari doonaan insha allah biidnillaahi kariim wasalaamu calaykum waraxmat
waa hagaag dhegeystayaal sidaad maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah markaasi dhinacyada isaga soo horjeeda magaalada laascaanood xarunta gobolka sool dagaaladii maanta ka dhacay isla markaasina ay ka warbixinayeen oo aad markaasi dhegeysateen taliyaha afeenka ciidamada militariga somalilan i- iyo weliba markaasi ee, dhinaca kale guddiga s c khaatumo ee magaalada laascaanood joogo midba midka kale eedda dushu saaray geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo goorsii horeysay oo xalaha xiisada laascaanood ka hadlay ayaa sheegay in aanay dowladdu indhaha ka daboolan doonin dhacdooyinka ka dhacaya magaalada laascaanood
magaalada laascaano iyo deegaanka ku wareegeysan cagaarkeeda ah in badanoo horene waan ka hadalnay waxaase inayna gubayaan na dhibayaan annaan raalli ka ahayn kuna faraxsanayn kuna qanacsanayn dadkii dhintay oo soomaaliyeed oo qaaliga ahana inaan aad iyo aad uga xunnahay ugana xanuunsanayn in badanna aan ku baaqnay ee, nabadda war nabad ha laga taliyo meeshu si dhayaldhayala laysugu imaano layskuma diline arrimaa yaallo arrimaa yaallo oo keenay in la isdilo waxaan leenahay marka koowaad horto xabadda aan joojinno bal qoraga aan aamusinno xabadda ka dhacayso marka labaadna waxaan leenahay aan isu nimaado aan iswarsanno oo aan kala gar qaadanno oo aan kala garaawshiyo qa- qaadanno arrimaha meesha yaallo indifferent yacni afka qalad indifferent waxaa lagu yidhahaa waxba igama gelin ma dhihi karno waana quseeyaan dadka dhimashadiisa iyo dhiiggiisa daadanayana waana quseeyaan qadiyadaha meesha taaganina waana quseeyaan horena waa uga wada hadalna waa uga hadalnayo qadiyad kasta si kasta u qaraaraatee waxay ku dhammaataa hadal unbay ku dhammaataa dil kuma dhammaato nimaadan kala guuri karin kala tegi karin meel aad kala aadi kartaan aanay jirin isku khasbantihiin isu muuqataan berri isu soo noqon doontaan aad og tahay inaad isu soo noqon doontaan in xaajadiinnu aanay isdilku dhammaan karin waa garan kartaan walaalahaas waxaan leenahay horta qoryaha iyo xabadaha hala aamusiyo hana la fariisto hala wada hadlo horay dhowr sano ka hor yaa inta aanan xilka hadda haya aanan imaanin ayaa su-aashaas la i weydiiyey maalintaas wixii aan ka iraan weli ka qabaa mushkiladda ka taagan deegaankaas mushkilad siyaasadeed waaye dad isdhalay isla dhashay qaraabo ah ehel ah wada degana meesha degan wax ka dhexeeyo inay jiraan anigu ma qabo wax ka dhexeeya inay jiraan ma qabo sida taariikhdii horeba ay noo soo martayoo dadka soomaaliyeed wax ka dhexeeya ma jirin siyaasadaa siyaasad qalloocataa qoorta isu gelisay dadkaasi jooga deegaankaas waxay isku haystaan waa siyaasad siyaasadaha ay isku haystaan waa run annaga naga ku jirta midnimo iyo wadajir iyo in soomaali isku soo noqoto hal dowlo aan noqonno hal calan aan yeelanno hal maxaan ku idhaahdaye aqoonsi oo caalamiga aan aan leenahay aan xoojisanno waaya midda annaga nooga jirta laakiin weligeyna nagu jirta ee hadda naguma soo dhalan kumaananaan raadin xoog iyo dil iyo muxuu ahaaye lianna inaan sugnoon wakti sugno sugitaanku qof nooga dhima maaha laakiin inaan degdegno isgalnaa qofaa nooga dhimanayso marka nabadda midnimada annaga waa midnimadan mid aan ajandaha meesha nooga jiro waa ajanda midnimo laakiin ajandaha midnimo nabad in lagu doono waa rabnaa maamulka somalilan walaalaha ah waxaan ugu baaqaynaa xabadda inay dhaafaan dadka ay la hadlaan walaalaha reer laasacaano iyo dagaalkaa deganne waxa aad rabtaan nabadaad ku heli kartaana adinkuna nabad ku doonaan leenahay dowladda soomaaliyane xaaje aanay waxba ka qusayn maana waxbaa naga quseeyo waa dadaalnay dhinac walba waa la hadalnay waa u ceqli celinay waana daba taagnaanaynaa inta horta qoryow ay ka degayaan qoryow ay ka aamusayaan si dhab ah oo kama dambays ay u aamusayaan kadibna wadahadal inta la yimaado leesqanciyo ilaan soomaali soddon iyo saddex sanaan joognaa walaalayaal waa iskhasbi weynay waa ismaquuni weynay walaalo waxay ku dhaanta waa weyne waxaan maanta meesha u fadhino oo ninka maxaan ku idhahdaye galmudug ka yimiday iyo kan jubbaland geeskeeda xaggaa ka yimiday iyo kii xamar ka yimid iyo kii jowhar ka yimiday iyo kulli ay baydhabo u fadhiyaan dan la-aan uma fadhiyaane walaalow inaan laysdhahaa loo fadhiyaa waana laysdhahay waana lagu wadaa waana ka aragnaa ididiila iyo taana intaa kama duwana xoog yaan lagu raadinin dadka xoog laguma hayn karo xukun xoog laguma hayn karo talo xoogaan kuugu talinayaa lama dhihi karo rabitaanaa laysugu taliyaa nidaam lagu heshiiyaa laysugu taliyaa dadka meeshaas joogana xaqay u leeyihiin waxaa lagu xukumaya sida loo xukumaya sida ay rabaan inay taladeeda wax ku leeyihiin ayagana waxaan leenahay war waa leedihiin xuquuqdiinna iyo xoriyaddiinna iyo masiirkiinna inaad taladiisa lahaataan laakiin sida si dhaanta ha lagu jiriyo dhiig daata si aan ahayn ha lagu jiriyo way imaanaysaa in maxaanku idhahdaa xalka lagu gaaro miis korkiisa markii ay bilaabanaysay balaayadan waxaan ihi walaalayaal berri yaanan qubuuraha korkooda intaan isku salaanno oon hab isa siino xabadka isa saarno yaanan meesha ka soconin ee hadda inta aanay qubuuruhu aanay jirin ama aanay badanin aan heshiino mowqifkaasaan taaganahay waxaa sidoo kale aan aad iyo aad u bogaadinaynaa labada dhinacba inay noo dhegano inayna dhegaystaan markay timaado xagga nabadda iyo xabad joojinta iyo muxuu colaad yaraynta iyo waxa markay timaado waa waa ka waa ka mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa idinkamana dheerin waa idinla joognaa yaan leenahay waxaanan rabnaa adinkoo raalli isku ah haddaad isla jiraysaanna adikoo raalli isku ah inaad isla jirtaan haddaad kala tegaysaanna adikoo raalli isku ah inaad kala tagtaan ee dhiig daadanayana aydan iskula jirin mid kaloo daadanayana aydan ku kala tegin inta aan idinla jecelnahay waa intaas
aan dhabahayn iyo dhaldhalaalka beenta bulshay ka dheeraada aryaada warkan dhegaysta waaga maxaan ku yaabayaan fadhaahe weligaaba ka dhowrsa boqol mitir ka dheerow dharaan mister khaliil ahayn ha u dhoweyn gacmahaaga berkee hadiyada dharka master khaliil fashion la socota aa caqligaagaba ka weyn dharka master khaliil fashion waxaa dhex yaalla oo dhab ahaan la socda taleefankii dhabta ahaa iyo iphonekii la dhahaye ha u moodin dheeldheel yaah maye yaah aadaale aada ardadaa dhaqaanoo hadhoobay ciridka taagi doonaan waa layga dhammaystay taariikhdu waa dhigaal ganacsigu dheel ma galo dharka master khaliil fashion iphone baa dhinac yaal kashayda adaa adigaada weeya arroyigaarka master khaliil fashion ku iibsi adnaxaa ku dhibaa iphone dhag dhegtana kaciid dharka master khaliil fashion iyo iphone-ku waa dhab dhaldhalaalka midabka iyo muuqaalku waa dhag dharka master khaliil fashion iyo dharaartu waa run iphone-ka dhinac yaal iyo hadalkeennu waa dhab waa markii ugu horraysay oo dalka la keeno dhar wata teleefon qaali ah sida iphone waana tartanka iyo guulaha ganacsiga aan kuugu celiyo dharka ciidda ee master khaliil fashion waxa uu wataa iphone dharka master khaliil fashion oo isku darsaday bilic iyo tayo waxa uu ka kooban yahay sarwaal funaanad jaakad aan caadi ahayn koofi iyo ookiyaalo isku dheggan oo aan weli horey noocooda loo arkin waxaad ka heli kartaa dharka master khaliil fashion goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama cadceed group ama wac nambarka gaaban ee labaatan lixdan
kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugdigii kaxeeyey mara la soo karkaroo magac lagu buufiyo meel la soo dhigay ha u guuxin maante ha shaqeeya maankaaga yaa heedhar waa mises xayaad stayl amba waa mahaasa kaa yaallo kaliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen
gabadhan maanta dharka misis xayaad steel mar uun loo gelinayn maa caleesh aan dhahno waa muraa la dilaacdee minay gabdhahaagu ciidaan ka qadaan misis xayaad stayl hah eebbaagoo xaqooraad gashay indhaha macallinoo dadkaa u markhaatiya dharaan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuco gacmahaaga lalala kida mushcil waa xaamba kala jiraa dharaan misis xayaad stayl ahayn minaanba saas u taablo gacmahoo dhanaa qandhiiga qabaysaahe muranku waa ceeb mashquulku waa qalad dharaan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuco gacmahaaga berkeetayada miim yaa murunkenan mug horaa loo saxiixay dharka ciidda sanadkan inuu yahay dharka misis xayaad stayd ma huraan gabdhahaaga waa muraayid qalbigooda daraan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe hoyhoy ka ilaali midigtooda taasaaba dulmiya mugga hore xaa lagala jaraa iska seexdhaaba u dhaantee dharka misis xayaad stayl waa dharka ugu quruxda iyo tayada fiican ciidda sanadkan waxaana kuu keenay shirkadda cadceed gruub wuxuuna ka kooban yahay xijaab saako sarwaal boorso iyo weliba koofi cajiib ah waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga xarunta shirkadda cadceed gruub oo ku taalla bakaaraha qaybta galleyda dhanka bari ee masjidka abshir bacadle ama waawicista gaaban ee labaatan lixdan
najeexey adaan noolahaaba dhammaan kacanaha wilee istaag taagan ma iska socotaa mise carruurta dharka ciidda waad u sidaa wah see looga soo tagaa dharka ciidda sanadkan ee najax style sax see camal ciidda sanadkan waa najax style weliba saacaddii loo geliyaa dharka najax style quruxdaa u siyaada socodkana waa u toosaa saasiga dheh dharka gabdhaha ciidda sanadkan waa najax style nuur calaa nuur najax style ubadkaaga u keen najax style waxa ay ka kooban tahay saako sarwaal xijaab boorso ish calaa ah oo kiyaalo qurux badan iyo koofi la yaab leh waxaana qaadan kara sannad ilaa iyo shan iyo toban jir najax style waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama kala xiriir shirkadda fantastic fashion center oo ku taalla bakaaraha ama kala xiriir eberli hal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan najax style
najeexey adaan noolahaaba dhammaan kacanaha wilee
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idideedaalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubaay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubaay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad joogtaan raadiyo haddaalsane muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wareega wararka ayaanu ku guda jirnaaye markan haddii aanu fiirino guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta soo xiray kalafadhiga labaad ee mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe oo xiritaanka kalafadhiga labaad ee mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya soo xiray ayaa khudbad uu ka jeediyay halkaas waxa uu kaga hadlay kala fadhigan waxa ay qabteen mudanayaasha golaha shacabka isaga oo markaasi warbaahinta u faahfaahiyey inta uu furnaa markaasi kalfadhiga labaad mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya sharciyadii ay meel mariyeen waxaa xigi doono xildhibaan markaasi nuurdiin colujoog oo isaguna ka hadli doono ee fasaxa mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay geli doonaan iyo deegaanku ka soo jeedo oo ah gobolada a c c khaatum oo gobolada a c c laysku yidhaahdo sool sanaag iyo ceen colaadda halkaasi ka taagan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم xildhibaanada sharafta leh maanta ajendaheena waa u jeedin ajendaheena wuxuu ku koobnaa taxasiyadana soo gashay kasokow xildhibaanka inaan dhaarino iyo inaan xidhinno kalfadhigeeni labaad oo runtii xildhibaanada sharafta aad iyo aad usoo shaqeeyeen xildhibaanada sharafta leh sidaad ku warqabtaan kalfadhiga labaad ee maanta noo xidhmaayo wuxuu si rasmi ah usoo furmay nobeembar shan iyo tobankee laba kun labaatan iyo laba xildhibaanadu waxay kalfadhiga kalfadhi walba yeelanayaan kulamo shaqo oo afar bilood ah si ay si waafaqsan qodobka lixdan iyo labaad ee dastuurka gumeel gaarka ah iyo si waafaqsan qodobka labaatan iyo labaad ee heer hoosaadka golaha shacabka ee heer hoosaadka golaha shacabka sida isla markaana xildhibaanadu marka ay gutaan waajibaadkoodii dastuuriga ah ay galayaan laba bilood oo fasax ah si ay dib ugu laabtaan deegaan doorashadooda ayna fursad u helaan la kulanka bulshada ay ku matalaan golaha mudanayaal waxaa hoosin mudan in kalfadhigii labaad uu golaha iyo guddiyada diiradda saareen ansixinta hindise sharciyeedyo ka yimid xukuumadda oo muhiim u ah arrimaha arrimo ku saabsan deen cafinta iyo shuruuc u badan arrimaha amniga iyo la dagaalanka kooxaha khawaarija khawaarijta iyo nabadiidka guud mar kooban maxaa inoo qabsoomay kalfadhiga labaad xildhibaane xildhibaano ii oggolaada inaan dulmar kooban ku sameeyo howlaha u hergelay golaha intii aan ku guda jirnay waajibaadka waajibaadka kalfadhiga labaad golaha shacabka waxaa soo gaadhay hindisharyeedyo badan oo muhiim gaara u ah dowladnimada waa alla mahadiis inaan dhammaan hindisasharyadaas uu golaha go'aan ka gaaray ayna isugu jiraan kuwo loo gudbiyey golaha calalka sare iyo kuwo loo gudbiyey xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si uu u meelmariyo hindishareerida waxay kal yihiin shuruucda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saxiixay waxay yihiin kow sharciga cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman oo guluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saxiixay maarso kowdeeda labo sharciga korontada goluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu saxiixay maarso isla maarso kowdeeda saddex sharciga hay-adda nabadsuguda iyo sirdoonka qaranka oo guluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk uu saxiixay isla maarso kowdeeda shuruucda madaxweynaha loo gudbiyey ee saxiix sugaya hindisharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed labo hindise sharciyeedka dhiirigelinta maalgashadayaasha iyo maalgashiga saddex hindisharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta iyo hindisasharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa qeybta saddexaad hindisha sharciyeedka shuruudaha loo gudbiyey golaha aqalka sare oo weli madaxweynaha saxiixin oo weli lagu soo celinin hindisharciyeedka socdaalka hindisharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindisharciyeedka dhowrista xogta dadweynaha afar hindisharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga shan hindisharciyeedka maaraynta deegaanka booqashada deegaan doorashooyinka xildhibaanada sameeyeen mudan xildhibaano intaan ku guda jirnay kalfadhigii koowaad iyo kalfadhigan labaad ee maanta inoo xirmaayo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa gaaray deegaan doorashodeegaan doorashadooda booqasho deegaanashadooda booqasho ku tagay ayaga oo u kuurgalay dhammaan arrimaha arrimaha lagama maarmaanka u ah bulshada gaar ahaan caafimaadka waxbarashada iyo amniga xildhibaanada oo ay weheliyaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanada ayaa ka qayb qaatay ka qayb galay degaal lagula dagaalka lagula jiro kooxaha khawaariijta waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa xildhibaanada isu xilqaamay in ay ka qayb qaataan dib u xoraynta deegaanada iyo sidoo kale in ay in bulshada ay helaan adeega dowladnimo waxaa hoosin mudan in golaha shacabka kalfadhiga kalfadhigan labaad uu gutay waajib dastuuri ah una ansixiyey shuruuc muhiim u ah amniga oo ay ka mid yihiin sharciga lidagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dhammaanteen aan si wadajir ah u guntino sidii aan garab si aan garab iyo gaashaan fiili hoo ula garab istaagi lahayn ciidamadeeni oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka iyo dowladnimada labaanada sharafta leh sidoo kale waxaa xusin mudan in intii aan ku guda jirnay kalfadhiga labaad guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu soo saaray baaq dib u heshiisineed taariikhdii markay ahayd sagaal iyo toban nofembar laba kun labaatan iyo kow labaatan iyo labo kaasoo ku aadanaa khilaaf soo dhex galay siyaasiinta koonfur gal reer koonfur galbeed dadaallo dheer iyo wadatashi kadib uu hoggaam hormuud ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka dood door wanaagsanna ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana lagu guulaystay in waxaana lagu guulaystay in uu ku soo dhammaa inuu ku soo gebagaboowey shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed heshiis ay u dhan yihiin dhammaan reer koonfur galbeed waa ilaaha mahadi dib u eegista dastuurka mudanayaal xildhibaanada sharafta leh kalfadhiga saddexaad golaha wuxuu muhiimid gaar ah siin doonaa haddii aan la idmo dib u eegista dastuurka sida aad ku warqabtaan golaha wuxuu kalfadhigii koowaad iyo kalfadhigan dhammaystiray guddiyada u xilsaaran dib u eegista dastuurka oo isugu jira guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka oo ka kooban toban xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo ka kooban shan xubnood goluhu shan xubnood ka kooban goluhuuna ansixiyey maarso koob iyo tobankeed dastuurka ku-meel gaarka ah dib u eegistiis waxay soo bilaabatay waxay soo socotay tan iyo baarlamaankii sagaalaad iyo baarlamaankii tobnaad guddiyada qaabilsan dib u eegista dastuurka waxaan faraynaa in xulashada optioniska ay soo diyaariyaan una soo gudbiyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si goluhu wakti ugu helo kana baarandego isla markaasna waajibaadkooda dastuuriga ah uu gutaan waa run xaqiiqdii qodobkaas waxaan marlabaad kusii adkaynaynaa dastuurka arrimo muhiim ah oo muddo badana adkaaday ayaa taagan iyo yacni guddiyo maaragtay xildhibaano iyo dhisarqaan gaar ay sameeyey oo barnaamijyo soo jeediyey arrimahaas oo dhan waxaan rajaynaynaa insha allahu kalabadiga saddexaad inaan meel saari doono ugu dambeyn waxaa ilaaha ka barinaynaa in ilaahay aniga oo nabad qabno caafimaad qabno dib ugu soo laabanno kalfadhiga saddexaad waxaan kale runtii aan ugu faa'iidaysanayaa fursadda maanta jirta in maaragtay xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka labadiisa aqal guud ahaan gaar ahaan golaha shacabku dadaal badan suubiyey shuruudihii ku xidhnaa deen afinta dhammaantood kalfadhigan labaad lagu guulaystay xildhibaanada door shariifa ay ku ciyaareen arrintaas waxaan u jeedinaynaa ama ka codsanaynaa caalamka shuruudahaas runtii sugaayey oo dad badan waxay islahaayeen barnaamijkan si fudud loogama gudbi karo maadaama baarlamaanka sharafta badan arrintaas ku guulaystay arrimihii laga gudbay waxaan u jeedinaynaa oo ugu baaqaynaa dowladaha iyo hay-adaha soomaaliya saaxiibka leh wanaagga la jecel deen cafinta inay fududeeyaan si soomaaliya u noqoto dowlad isku filan oo maaragtay ummaddeedii waajibaadkii ka sugaysay gudin karta si aan u noqono maaragtay taasaan caalamkan ugu baaqaynaa dowladda soomaaliyeed inay dadaalkaas ayadan maaragtay u howlgash aadaan ugu jeedinaynaa xildhibaanada sharafta leh maanta ay taariikhdu tahay siddeed iyo toban bishii saddexaad laba kun labaatan iyo saddex kalfadhigii labaad oo muddada si sharaf aan u soo shaqaynay waa inoo xidhan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
si aad ugu adeegato waxaan ku baaqaynaa somalilan madaxweynaha iyo cidda la shaqaysaba arintaas in aan marnaba wax uga sii daraya een, oo sii xumaynaya qowl iyo ficil kay ahaataba inaan lagu een, lagu kicin oo arinta aan lasii horin in la dejiyo Een, maanta eh, waxaa inoo xidhmay kalfadhigii baarlamaanka fasaxba baarlamaanadu galeen Eh, sida guddoomiyuhu sheegayba ama ay tahayba xildhibaanada waxaa la sugaya in degaan doorashooyinkoodii ay booqdaan oo tagaan oo dadkoodii xaaladooda ka warhayaan anigu eh, iyo xildhibaan cali oo ila fadhiya iyo xildhibaano kaleba waxaan aad uga xunnahay in deegaan doorashadayadii oo dabcan gobolka sool togdheer eh, sanaag deegaan doorashadayada degmooyinkaygii in meelo ka mid ay mushkilad ka jirto dhibaato ay ka jirto gaar ahaan magaaladii laascaanood oo ah magaalo madaxda gobolka sool waxaan ka xunnahay xaaladaasi inay daba dheeraatay dad soomaaliyeed oo dhinac walba kugu dhimay oo kaa dhimay ah oo labada dhinacba annaga dadkaygii ay yihiin in ay ku dhimanayaan weli ilaa haddana aynay muuqanin eh, xikmad arintaas lagu xaliyey oo wax looga qabtay waxaan ka xunnahay magaaladaas oo ahayd magaalo barakaysan oo degan oo aan weligeed qax ka dhicin intii magaalooyinka soomaaliyeed laga qaxayey ee ay dagaalada sokeeye ka dhacayeen ee haddii alla kuu royey inta ay la ka tirsan tahay iyo inta ku agdhowba ay qaxu qaxu ka dhacaya aan weligeed laga qaxin maanta in laga qaxay waxaan ka xunnahay in dhallinyaradii waxbaranaysay ee jaamacadaha gelayey ee la doonayey in ee, dalka soomaaliyeed iyo dalalka gobolka iyo guud ahaan dunidaba ay wax ka bedelaan wax ku soo biiriyaan in maanta ay qaxeen qaarkoodna een, ay haddii alla kuu royahay iyo weliba dumar iyo rag ba isugu jira ay qoryo dhabarka ku qaateen oo ay dagaalamayaan cidda ay la dagaalamayaan ay ciddoodii uun tahay oo cid eh, ka fog aanay ahayn waxaan ka xunnahay in duqaydii iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo culimmadii iyo waayeelkii iyo haweenkii magaaladooda ee joogay ee ku noolaa ee ku cibaadaysanayey iyaguna inay qaxeen waxaan ka xunnahay weli arrintaas in aan xal laga gaadhin oo haddii ilaahay ka dhigo aan arrintaasi la soo afjarin oo aan la xakamaynin xaaladda sii xumaanaysa iyo dhiigga dhallinyarada soomaaliyeed ee dhimanaysa ee dhinac walba is ah waxaan ku baaqaynaa annagoo ah xildhibaanadii deegaanadaa ka soo jeeday qaar ka mida waxaan ku baaqaynaa in arrintaasi hadda way gaadhay wakhti laga garowsado in la joojiyo dhiigga dadka soomaaliyeed ee isku dhimanaya isku dhammaanaya arrintaa in la xakameeyaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa in annagoo xildhibaanaana nala ogolaado inaannu xalkaa qayb ka noqonno oo arrintaas aanu gallo oo maadaama hadda aanu golihii ka fasax qaadanay aanu tabliiq nabadeed ku tagno gobolkaas oo nalagu soo dhoweeyo oo aanu wax ka qabanno arrintaas xakameynaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa in garaadada gobolka sool ee ku sugan magaalada laascaanood arrintan ay markan iyagu mas-uuliyad gaara isi saaraan maadaama magaalada gudaheeda iyagu ay joogaan waxaan ku baaqaynaa somalilan madaxweynaha iyo cidda la shaqaysaba arrintaas in aan marnaba wax uga sii daraya een, oo sii xumaynaya qowl iyo ficil kay ahaataba inaan lagu een, lagu kicin oo arrinta aan lasii horin in la dejiyo waxaan soo jeedinayaa bishii rabadaanee barakaysnayd baa soo dhow waxaan soo jeedinayaa dadkeennu inay iscafis iyo haddii alla kuu roon yahay iyo talo ay la yimaadaan hadda wixii ka dambeeya in laga toobad keeno wixii dunida gobolkaas ka dhacday ee dhiig islaami la daadiyey in laga toobad keenaan doonayna dadka soomaaliyeed waxay ku jireen jihaad niman khawaariija oo dhiigooda xalaashaday oo maalkooda xalaashaday in doc kale laga furo dagaal kale oo dad sokeeya ay isku dhimanayaan weliba isna jihaad loogu yeedhay isagana shay laga xumaado weeye waxaa loo arkayaa dadkan muddooyinka shan iyo tobanka sano ka badan ay khawaariijtu haysatay ee la gumaadayey in maanta lagu diginayo oo doc kale dagaal kaloo isna jihaad lagu sheegay laga furay qabaa'ilka meelaha tegaya ee ciidamadooda diraya ee hubkooda diraya ee laascaanood xaaladeeda baadrool kusii daraya ama baasiin kusii daraya waxaan u soo jeedinaya inay ku soo biiraan dagaalkan socda ee koonfur soomaaliya ka socda ee waxa weeye aad arkaysaan nimankaasi in ay dhiiggii ummadda xoolahoodii ay xalaashadeen halkaana in dhiig kale ku daato oo la yidhahdo waa la jihaadayaa cid lagu jihaadayo iyo cid lala jihaadayo iyo meel lagu jihaadayo midna aan la garanayn dadkaasi dad waxa weeye caqliga laga xaday inay noqdaan ma doonayno dadkeennu inay jahanamo galaan ma doonayno jihaad ma jire eh waxaan ku baaqaynaa arrintaa in la dejiyo ee waxaan ku baaqayaa oo mar kale aan ku baaqaya ku celinayaa arrintaas inaynu nabad ku xalino garaadada waxaa laga sugayaa xigmad waxaa laga sugayaa xal waxaa laga sugayaa gobonnimadii ay caanka ku ahaayeen iyo dhaqankii wanaagsanaa ee soomaaliyada ay lahaayeen waxaa laga sugayaa taariikhdoodii ay lahaayeen ee gobolkaasi lahaa ee halgankii ay lambaru kaalinta koowaad kaga jireen in aanay maanta iska xumaynin ayaan ka sugaynaa Ee, saxaafadda soomaaliyeed mar labaad baan salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokaakoollaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro hofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxid igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo